Dhaawacyadan saddeeda qof oo daalaa jeersiga isbitaalka magaalada Baydhabo ayaa ugu dambeeyay Kutuba dagaal la dhex maray ciidamada dowladda iyo haan Al-Shabaab dulalka degmada Buura Kaba. Koox ka mid ah saddeeda qof oo lahaajeersiga isbitaalka Baydhabo oo dhaawacyaashay u lisay yaa ka aamuday meelo haan kalena dhaawacasho lala tacaalaya. meelo qofkiisoo ka amooday iyo lamada kale oo ka dhaawacmeen waliba ayuu ku mid tahayana shacab saaranaya baabuur hoomaya oo soo onsooday magaalada muqdisho qaar ku mid ah dadka deegaanka ayaa sheegeen inayoo dheegayeen dhawaaqa hubkan iyadiisa shil duban oo nanis adeegsaday mayo ka khasaare rasmiga ku dhaladay lamada dhinac dagaalamaye